markaad sii fiiriso imtixaankanayto horta furitaankiisa waaw maanta oo maanta la furawo soo wax maanta inta lagu furaay inteed ka heli adi marka gabdhaha wiilasha candidateska waxaa laga iibinaya sometimes affect qof baa rabaa inuu lacag yar iska hagaajista laakiin aniga waxaan dhihi lahaa we strongly condemn waxaasayto oo ku xisaabsan exam mal practice oo ku xisaabsan banaanahaasaito qardaas laga keenaya oo laleeyahay ma aragtay imtixaankanayto baan ii imaanaya beri lacag keen waxaas anaga aad iyo aad we condemn it mana la soconno waxaasayto mana ogolaanayno haddaan dowlad ahaan nahay macalimiinta macalimiinta horta way soo dadaaleen intay dadaali karaan intaasoo sanay ilmahanayto gacanta soo haayeen ay tuushoon baraayeen after class ay baraayeen weekend ahaata intaasoo sano afar sano ciyaar ma aha marka ilmahan aaday ula soo dadaaleen aniga waxaan dhihi lahaa mahadsanid ilaahay idankana garabkiina ha galo ilaahay waxaan iga dhigo wax oo ma aragtay examka markay baasgarayaan gabdhaha nayto idinkana wax fiican ayn ii noqoni marka macalimiinta aad baan aniga ugu mahad celin lahaa